bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaami ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii koob iyo tobnaad ee tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir
aayadda laba boqol iyo saddex iyo konton baynu ka bilaabana ama jiska saddexaad bilowgiisa tilka rusul waa suurat lbaqara qaala allahu tacaala alla waxa uhi tilka rusulu rusushaa la soo sheegay fadalnaa waanu dheeraad siinay calaa bacdin dadka kale aanu ka dheeraad siinay ilaahay baa addoomaha iyo waktiga iyo goobaha ku doonaya fadila marka dheeraad bay kala leeyihin baa ilahay uhi mid ba ilahay wuxuu ku dheeraad siiyeyba iyadoo uu dheeraad badanya nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam sida uu nabigu ku xusay xadiidka saxiixa ah ee muslim ku sugan ana sayidu waladi aadam aadam inta uu dhalay oo dhan anaa hormuudaabu nabigu uhi caleyhi salaatu wasalaam oo nasiibna waxa yeeshay cidda ilahay ummadiisii uu ka dhigay ee ku dayatay isaga minhum waxaa kamid a baa ilahay uhi dheeraadyadiiba qaarkood ilaahay uu xusay man kallama allah qaar ilaahay uu la hadlay sida nebi muuse nebi maxamed calayhim asalaatu wasalaam iyadoo aanu malagba u dirin oo si toosa uula hadlay kuwaasa kamid a waxyaabaha ilaahay uu ku fadilayna kamid a warafaca waa saraysiiyey ama wuu kor qaaday ilaahay bacdahum barhkood darajaatin darajooyin buu kor ugu qaaday iyadoo rusushu dhammaantood ay wada qiimo badan yihiin khalqiga ilaahayna kuwa ugu wanaagsan ay yihiin haddana nasku sida uu tilmaamayo
midba ilaahay meeluu dheeraad ku sii siiyey midba mucjisooyin la yaab leh ayuu siiyey oo ku fadilay rusushaasoo runtii aan loo kala qabyaaladeyn karayn siday gaaladu sameeyaan yahuudda iyo nasaaradu waa rusul ilaah keliya soo wada diray waa rusul walaala ah oo manhaj keliya dadka ugu baaqaysa kanaan rumeeyey kanaan diiday maya ee dhammaantood waa la wada rumaynayaa waxa ilaahay uhi wa aataynaa waxaanu siinay ciise bna maryama ciisihii ina maryamo aha albayinaat mucjizooyin cadcad baanu siinay baa ilaahay uhi mucjizooyinkaasoo aada iyo aada u yaab badan waayadnaahu waxaanu ku xoojinay biruuxi lqudus malakii malagii malakuljibriil la odhan jiray calayhi salaam ayaanu ku xoojinay oo isaguna taageerayay siduu nebi maxamed ba u taageerayay calayhi salaatu wasalaam ama rususha ilaahay oo dhanba marka bayinaadkaas rusushoo dhan waa la wada siiyey waxaana nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa uu ku yidhi ilaahay waxa uu siiyaa rasuul walba bimaa aamana calaa mithli lbashar shayga isagoo kale bani aadamku ku rumaynayo wainama aladii uutiituhu waxy awxaahu allahu ilay faarjuu an akuuna akarahum taabican yowma alqiyaama calaa macna alxadiid anigana ka ilaahay uu siiyey wuxuu noqday waxy mucjisada ugu weyne le waa waxy waxyigaasoo ilaahay uu igu galladay waxaan rajaynayaa inuu noqdo waxyigaasi ka dadka inta badan qanciya maalinka qiyaamahana ka ugu atbaac badan ee dadka iraacaya ay badan yihiin baan rajaynayaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam oo nebi muuse calayhi salaam waktigiisii waxaa badnaa sixirka sixirkii oo dhan wax aamusiiyey baa ilaahay uu siiyey oo mucjisadii usha ahayda waktigii nebi muuse calayhi nebi ciise waxaa badnaa dadka waxdaweeye iyo faanka la isugu faano daaweynta iyo horumarka caafimaadka ilaahay wuxuu siiyey wax intaba kasii xeel dheer dee wuxuu markaa soo toosiyey biidn illaah dadkii dhintay ayuu odhanayay biidn illaahi kusoo baxay intuu xabaalaha tago wayubriu lakmaha walabras biidn illaah dadka indhala-aanta iyo afla-aanta iyo dhegala-aanta iyo waxaa kusoo dhashay iyo kuwa barasta qaba cudurada la kari waayo ayuu masixi jiray lidalik sumiya masixan masiix waxaa loogu magacaabay wuu masaxaya dabeedna biidn illahi buu kubogsin ku bogsanaya dakhtaro dhan baa iska hadhay iyo khubradii xagga caafimaadka nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waktigiisa waxaa aada iyo aada u badnaa la yaab lahaa dadka hadalka dhigdhigay ama ku faanaya fasaaxadda iyo balaaqada iyo gabayga intii oo dhanba wax ka wada xeel dheeraaday oo wixii intaas samayn jiray aanay kari karaynin ayaa ilaahay u siiye waxyigana siduu nebigu u leeyahy calayhi salaatu wasalaam anigana waxibaa ilaahay u siiyey wixii la hayee lagu faani jiray ee dad lagu yaabgelin jiray dhaabad looga dhigi jiray wixii oo dhanba mid ka sarreeya waxigana markaasaa dabeetana layidhi fa'tuu bisuuratin min mili bal suurad qur-aanka oo kale ahun keena waa taxaddi macnaha dhaabad baa loo dhigo waa lagu hor joogsaday way kari kari waayeen idan markaa waa mucjisada nebi maxamed la siiyey calayhi salaatu wasalaam yaabka badan waxay kaga duwan tahay mucjisooyinkaa rususha hore la siiyey aynu soo xusnay iyadu waa mucjizo khaalida mucjisooyinkaa hore qaar munsariba bay ahaayeen oo tegey laakiin mucjisadani waa mid aynu ilaa maanta hayno iyadoo nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam sidii baynu haynaa waxna iskama bedelin ilaa qiyaamahana dadka muslimiinta way haysanayaan waana midhka aynu dheernay ummadahoo dhan ba marka siduu nebigu waxyiga sida gaarkaa ugu xuseeyaa nuxurkaasaa ku jira alla wuxuu ihi walow shaaa allahu rabbi hadduu doonaya maqtatala may dagaalameen aladiina min bacdihim kuwii kuwaa ka dambeeyey hadduu ilaahay doonayo may dagaalameen min bacdi maa jaaatkum lbayinaat intii ay mucjizaadku u yimaadeen may dagaalameen iyo aayaadka cadcadi walaakin ikhtalafuu way iskhilaafeen fa minhum waxaa kamida man aamana mid mu'min noqday baa ummadaha kamida wa minhum man kafar mid aafaysan oo eedaysan oo gaaloobay ayaa kamid ah walow shaaa allah rabbi hadduu doonayo maqtataluu may dagaalameen walaakina allaha ilaahay baa yafcalu samaynaya maa yuriid waxa uu doonayo xikmadii ilaahay baa sidan ku sabacday marka ummadaha waxa ilahay oo tilmaamay ayaan darada ku dhacday inay ahayd iyadoo waxyi mucjizooyin markhaatiyo badanoo rususha ay wateen la siiyey ayaa haddana intay dargaaloobeen ayay ka horjeedsadeen dadkii mu'miniinta ahaa ee rususha la socday waanay la dagaalameen marka nasku waxa uu tilmaamaya xaqan inaan dadooda raacina dadka intiisa badanina kasoo horjeedsaday arrinkuna hadal kolka holeha ka bilaabmee haddana dagaal uu ku dambeynayay bayna alkaafiri waalmu'min ilahayna awliyadiisa uu hilinaya waxaa la isku haystayna shahaadada iyo iyo iimaanka iyo waxiga ilahay uu soo dejiyey uun inuu ahaa marka waa sunno soo socotay idinkuna halkii kasii anbaqaada rasushaas ay kasii wadeen yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow baa ilaha wuli anfiquu wax ka bixiya mimaa rasaqnaakum wixii aanu idin siinay ee aanu idinku idin badinay ilaahay wuxuu leeyahy wax ka bixiya min qabli an ya'tiya intaanu imanin ka hor yawmun maalin laa baycun fiihi wax iiba iyo baaca mushtari dhexdiisa aanu jirin faa'iida ka soo baxdo oo xoolo lagu rogrogo walaa qullatun saaxiibtinimona ma jirto saaxiibtinimo xanfacda iyo cid la idhaahda hebelow igaga rid maanta way haysataaye sida adduunyada lagu yaqaano taasina ma jirta baa ilaaha wuli waa qiyaamaha maalin kale walaa shafaaca ergana ma jirto oo qofka marka uu la haysta yahay adduunyadan ehelkiisa asxaabtiisa cid unbaa u ergeysa oo la yidhaha war bal hebel ha la fakiyo nabiguna xataa waaba kii taajideeye lahaa ishfacuu tu'jaruu wayaqdi allaahu calaa lisaani nabiyihi maa shaa idinku ergeyo doorka ergada qaata ilaahayna waxa uu doonaabuu nebigiisa waafajinayaa oo go-aankii doonaadaha iga soo fulay idinku doorkiina qaata iyo waxa idinla gudban haddaba qur-aanku uu sheegay meelaha qaarkood cid ay anfacayso saaxiibtinimadu iyo cid ay anfacayso ergadu laakiin halkan cidda layidhi maalinka qiyaamaha ergana anfici mayso saaxiibtinimona anfici mayso oo qofka kaafirka ah oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam dee adeerkii baa laga diiday inuu shafaaco qaado abu aalib abu aalib oo naarta galoo dee cadaab mutaystay baa nebigu uu ka soo saari kari waaye naarta cid kalena daada alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin cadow ila almuttaqiin aayaddaasaa fasiraysa saaxiibtinimada qaarkeed inay wax anfacayso waa saaxiibtinimada dadku ay taqwada iyo alla kacabsiga iyo manhajka iyo mabdaa xaqa ah ku walaaloobaan weeye waalkaafiruuna hum aalimuun kuwa gaalada ahi iyaga uunbaa dulmi falayaala bahalka dulmiga la idhaahdo markuu soo kabagashado ee aanu waxba la hadhin wuxuu ku ururay kaafir hadduu cadaalad sheegto hadduu run sheegto midna waxba kama jiraan xasri baa la idhahdaa jumladana tacriifu darafayn wa damiiru lfasli oo isu tegay kaafir buu dulmi ku ururay baa ilahay wey kii doonaada ha ammaano oo isaguna ha iscaseeyo ha isbadoobeeyo ha sheegta inuu yahay dad oo dhan ka u horeeya cataa ibnu dinaar caalimkaasi waxa uu lahaa ilaahay baa mahadle ilaahay aan odhanin waaallimuuna hum lkaafiruun ee yidhi wlkaafiruuna hum aalimuun haddii wadaalimuuna la horraysiin lahaa waxay noqon lahayd qofka dulmi ka dhaco dham inuu gaal yahay ayay noqon lahayd noocuu doonayo dulmigaasi ha ahaado laakiin siduu nabiguba ku fasiray calayhi salaatu wasalaam dulmiga ugu liita ugu khatar badan waa gaalnimada waayo xuquuqda qofka uu u abuuran yahay inuu xaqiijiyo ifkan ka u weyni waa xaqa ilahay oo tawxiidka ah kiibuu meel kaga dhacay ku aadamu haru jiidaya ha sheegin allahu ilaahay laa ilaaha illaa huwa ilah xaq lagu caabudaa ma jiro isaga mooyaane waa keligii dar la caabudo badani way jiraane waxa xaq lagu caabudaa waa isaga un alxayu waa kii noloshiisu ay daa'imka tahay geeri aanay ku imanayn alqayuum waa kii heegana ee isaga aanay ku imanayn tan la sheegay laa ta'khuduhu ma qabanayso sinatun lulo walaa nawmun iyo hurdo toona hurdo iyo habsan iyo halmaan iyo lulo midna ma qabato saa darteed baa qayuum aynu heegan ugu fasirnay had iyo jeer markay qofka la farayo in uu hareeraha aanu eegin inaanu halmaamin inaanay hurda qaban baa la ydhaha heegan haw ama ciidankiibaa heegan la geliy leannahu waxa u asala kaflad iyo nisyaan iyo hurdo iyo cajs iyo waxaasoo dhan baa insaankii ku jira laakiin ilaahay tabaaraka watacaala intaa midna kuma timaado hurdana ma qabanayso sinadu waxa weeyaan lulada ka horeysa hurdada marka hore sina qabanayso qofki lulo dabeedna waxaa seexanaya qofkiibaa seexanaya markaasu noom gelaya noom buu gelaya ilaahay waa kii heeganihe aan cidna ka habsaamayn cidna halmaameynin wax iska weydaaranaya aanaanu jirinba tabaaraka watacaala nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa kii xadiidka saxiixa kulaha ilaahay ma seexdo umana haboona inuu seexdo kol haddii ilaahay xaq ahaa uu yahay ee kownkan maamulaya lahu waxaa usugnaaday kelidii maa fi samaawaati wamaa fi lard sabooyinka iyo dhulka waxaa ku sugan noocay doonayaanba ha ahaadeen man da aladii keebaa la idin weydiiye keebaa yashfacu ergeynaya cindahu isaga agtiisa ilaa biidnih isagoo ogolaada ama fasaxa mooyaane qofka intuu isa soo qaadqaado erg ergegelaya waa kii ilaahay uu kadaa odhanaya ilan darbaa waxay idhaahdeen annaga sanamyaashaanu caabudnay iyo ilaahyaashayada ayuunbaa noo ergeyn doona maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfaa ilaahay bay noo dhaweynayaan bay idhahdeen markaa ilahay waxau ihi balka aanu ilaahay ogolaanin ergeynaya waa kee ma jiro yaclamu rabbi waxau ogaanayaa cilmigiisa xeel dheero awoodihiisa kamid ee yaclam wuxuu ogaanayaa maa bayna aydiihim waxa ka horeeya wamaa khalfahum iyo waxa ka dambeeya adduunyadii baa ka horeysa hortooda taala aakhirina way ka dambaysa intaba ilahay wada ogsoon camalkoodii baa ka horeeya imika samaynayaan qaybina way ka dambaysaayo raaday ka tegeen weeye qofku wixii uu sii shaqeeyey iyo wuxuu raad ka tegay labadaba ilahay wuu ogsoonyi walaa yuxiituuna ma koobayaan khalqigu bishayin min cilmi cilmigiisa wax kamida ma koobi karaan wamaa utiitum min alcilmi ilaa qaliila waxa cilmi la siiyey insaankaba waa wax iska yaroo aada iyo aada u kooban oo aan ridnayn oon fogeyn cilmiga inta la siiyeyba ilaa bimaa shaa inta ilaahay uu doono mooyaane addoonku cilmiga uu helayo mid adduunye iyo mid aakhiro iyo mid diin iyo mid duunyo waa inta ilaahay uu hibeeyo xataa kufaarta waxyaabahan ay horumarka ay ku faanayaan ama inay umad kaga horeeyaan ee ay gaadheen waa waafajin ilaahay weyn oo ilaahay baa tilmaamaya fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay fatxi ilaahay baa u furay oo fahamsiiyey ila caqliga yaro daciifka isaga abuuray wasica waa ballaadhay kursiyuhu ilaahay kursigiisu alsamaawaati waalard samooyinkiiyo dhulkaba wuu ka ballaadhay kursiga ilaahay manaa kursiga ilaahay aada iyo aada buu u weyn yahay makhluuqaadkaas kuwa ugu waaweyn oo samooyinka iyo dhulka ah wuu kasii weyn yahay walaa ya-uuduhu cuslayn maayo rabbi xifduhumaa ilaalinta samooyinka iyo dhulka uu ilaaliyaa ilaahay ma dhibayso sida khalqiga wuxuu ka mas-uulka yahay ama waxa uu iska leeyahay ee uu intifaacsanayaba ayaa dhiba khalqiga ilaalintoodaa dhibta oo maalku mushkiladihiisa waxaa kamid ah qofku inuu madaxu ku wareero siduu u ilaalinayo maalkiisa iyo mumtalakaadkiisa wuxuu leeyahay ilaahay sidaa looguma soo hagaagaye wax kasta oo uu abuuray oo weyn iyo wax kastaoo cajaa'ib badan midna ilaalintooda iyo maamulkooda dhib kama qabsado walaa ya-uduhu dhibi maayo xifduhuma wa huwa ilaahay alcaliyu alcadiim alcali kii sarreeyo weeye ee waxun oo dhan ka sarreeya العظيم كي وين ويان آه عد والبكوين تبارك وتعالى وحيالها لا يابسنتين سقم بكسي وين آياتنا وآيات الله إرادة آية الكرسي تبان جملة أي أقوى قوانتها تبان جوكسي مركة عاديكتو آه نبي قنوح حسي عليه الصلاة والسلام guriga marka lagu akhriyo in kii shaydaan la oran jiray inuu la ildarayn uu iska carari doono xadiidkii caankaa saxiixa abi hurayre uu warinayay midkii shaydaanka markuu dhowr jeer qabtay wuxuu yidhi war aayadan kuu sheego aayaddaa markaad akhrido shaydaanba ku iman maayo aan kuu faa'iideeyo isii dah labadaa isdhaafsaneen markuu weydiiyeen da aayaddan ay noqotay aayatul kursi nakhri buu shaydaan ku iman maaye waan ku jiraa nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu weydiiyey saxaabiguna wuxuu ihi sadaqaka wahuwa kaduub run buu kuu sheegay oo aayaddaa uu kuu sheegay inay sidaa tahay waa run laakiin waa beenaala isaguyo tanunbaa run kasoo yeedhae been baa caado ahoo dee waa kii kolba beenta kuu sheegaya kugu soo noqnoqonaya sidaa darteed bay habboon tahay inuu qof guriga ku akriyo inuu ku akriyo marka uu dee shayaadiinta iyo ilaahay ka magan gelayo salaadaha dabadooda intoo dhanba laa ikraaha buu ilaahay yihi dirqi ma jiro fi diini diintan islaamka in la isku dirqiyaa ma jirto la iskuma dirqiyayo la sababeeyo waxa alla uu yihi qad tabayana waa cadaaday xaqiiqanimo an rushdu hanuunkii min alqayi baadidii buu ka cadaado labadaas way kala baxeen rushdigii oo hanuunkii iyo xaqiya iyo baadidii way kala baxeen faman yakfur ka gaalooba bitaaquuti taaquutku waa wixii xadda ka baxay ee la caabudo ee aanan la ahayn cidda diidda ويؤمن بالله إلهينا رمي كلجي فقد استمسك كاسوح عسكري أو إركري بالعروة الوثقى حرقي أتكاء حقي وحيجي وعسكري لا انفصام لها مريكتا أدقى وعسكري لا انفصام قئتان لها أمسقنان عروضها والله سميع عليم إلهي ما وحلب مغلى يوحلب أكسون sababta aayaddu kusoo degtay waxay ahayd nin ansaari ah ayaa laba inan uu dhalay hore u nasraaniyoodeen diinta nasaare bay galeen dabeedna wakti dambe oo madiine uu joogo ayay niman safar ahaayoo tristan ahaa soo raaceen dhab buu siiyey labadoodiiba ilaan gaalnimada xumaanteediina wuu yaqaanay macaankii iyo wanaaggii islaamkana wuu dhadhamiyey siduu cumar ibnu khadaab lahaa radia allaahu canh laa yacrifu alislaama man laa yacrifu aljaahiliya islaamka macaankiisa waxa garanaya un qofka xumaanta kufriga yaqaana wuxuu yihi dhaqaaqiba maysaan ilaa aa shahaadataan oo islaamtaan iyagiina way meeraysteen aabahoodna wuu ku dhegan yahay aayaadkana ilahay uu soo dejiyey islaam qof lagu dirqiyey islaam noqon maayo haddii qofka lagu dirqiyey islaamka waxaa la ogsoon yahay inuu munaafiq noqonayo oo qowlkana uu kaga dhawaaqayo qalbigiisana aanu degaynin shahaadadaasi qiimo samayn mayso laakiin qofku waa inuu qancaa inuu qancaa ayaa la doonaya hadduu qanci waayana diintiisaa wuu iska haysan doonaa laakiin waa inaanu awood yeelanin uu dadka muslimiinta ah caqiidadooda iyo cibaadadooda iyo dacwadooda kaga fasahaadiyo iyadoo diinta islaamka lagu xukumayo dadka muslimiintana uu dhex joogo ayuu halkiisaa ku eedaanaya siduu maaragtay nebiguba caleyhi salaatu wasalaam jizyada iyo cashuurta uga qaadi jiray xaquna waa cad yahay baatilkiina wuu muuqdaa qofka baatilka diida ee ilaahay rumeeya wuxuu cuskaday alcurwa alcurwat lwufqa curwada mareegtaa la idhaahdaa xarigga adaga mareegta ah marka waa xariggaasi waa islaamnimadii iyo manhajkii toosnaa ee ilaahay ummaddan u keenay ay ku badbaadaysa lanfisaama laha uma go-ayo waxaa lagu shabahaya qofkii oo haadaan iyo kodoweyne ay ka horeyso godweyne uu ka horeeyo doonayana inuu dhaafo markaa meel cuskaday oo ka gudbay saasoo kale u ka dhigan yahi ilan insaanka meesha uu ku socdaa waa godka iyo xufradda naarta idan biriishu kaga tallaabo waa inuu helo saasee ilaahay ummadda uu ku dhiirigeliyo allahu ilaahay waliyu aladiina aamanuu dadka alla rumeeyey ka isagu garabka iyo gaashaanka waa weyn يخرجهم وحكا ساريا من الظلمات كدعر كوكا ساريا ربي كدعر يالك مدو جنبت مدو شكك منافق لماذا قال لماذا جهلك وعن صار مؤمن مدو يالس طول بحيه إلى هاي وكبت بادين يددك مؤمنين تا. إلى النور افتينك إيمانك أيا ربي وصاريا افتينك إيمانك يا بخبضنا موقالك ولا يهينا قرآنك إلى هاي وكسف في سورة النور و نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء الله نور السماوات بك أخري كريسا مقالك نور كاسلي والذين كفروا كوي قالوا بين أولياهم عد حكتد أوهي ايكو قرب ترتا الطاغوت وشيطان يوحي أتيبيا وطغى طاغوت طغى أحد طلابي به تابا ما تسمى تاء المبالغة waxaa lageliyaa shayga marka uu xadda ka baxo ayaa lagu isticmaalaa jebaruut iyo facaluut iyo daaquut waa mid xadda ka baxay kibirkiisa iyo tallowga xadda uu tallaabay waa shayaadiinta iyo kufaarta iyo waxa la caabudo ee aan alla ahayn kuwaasna awliye daaquudka waa yukhrijuunahum waxay ka saarayaan min annuuri iftiinka iimaankay ka saarayaan ee kala dagaalamayaan ila dulumaat kudcuryaalkay u saarayaan kudcurkaasoo kala duduwan sidaa aayadda jamac baa loo sheegay markuu ilaahay sheegayay kudcurka dulumaat buuy jamac buu sheegay waayo waa wax kala duwan markaad eegto gaalnimada iyo noocyada ay leedahay iyo qabaaixdeeda iyo foolxumadeeda dee waad yaabiba mar walba waxaad la cajaa'ibta ayaa kugu dhici doona laakiin islaamku waa manhaj keliyahoo nuurayo rusushoo dhamme ay ku wada socdeenoo dadka ahlulxaqi ay ku midaysan yihiin oo aan iskhilaafayn أولئك كواس أصحاب النار نار تلا ساحبين هم فيها خالدون واني كواريا تدك إفك تشوغا ولا بضعته إما أولياء الله وإما أولياء الشيطان والضاغوت ولا بضعت قرآنك ولا بضعت بحي إذا مركا قفت دوا إنو كفي تشقنا إنو كوا أولياء ذا كبيرا لكن وحو كنت دالا يقفك أولياء ذا إله إذا ده أستانيك لليه وحس كو أجمعها مقال كودا إيا مواصفات كو أدو كلا دوين tusaalayaal baa ilahay uu bixinaya haddaba qisooyinkan soo socda saddexdan qisee soo socda waxa ay tusaale u yihiin ama namaadij ilaadiyo shay jeer marka shay lagu sheegay tusaalihiisa lagu siiyo aada buu kugu sii iftiimaa muuqaalka ay leeyihiin awliyadan daaquudka iyo muuqaalka wanaagsana ay leeyihiin awliyada ilaahay ayaa bar hadda qisooyinkan saddexda ah ilaahay uu inoogu tilmaamaya waxaa kaloo qisooyinku ay muujinayaan saddexdaa ee soo socdaa awoodda rabbi iyo geerida iyo nolosha labaduba in ilaahay inuu gacanta ku hayo isagu caza wajal waxaa kaloo qisooyinku ay tilmaamayaan aakhir aakhiray dafireen awliyaa daaquute aakhire jiritaankeeda iyo soo celinta dadku sidaana ilaahay dhibba ula lahayn sida caqiida alam tara baa ilahay uhi miyaanaad arkayn oonad ogeyn nebi maxamedow إلى الذي كي حاج إبراهيم إبراهيم وحكول الضوضي في ربه إلهي إلهي أوديسة يا إلهي إمام الكيسة يا إلهي تريتان كيسة انت بواك مرمياكني علماء المفسرين توحي لعنا وحل أورنتري كان دول لقاء نمرود بال أورنتري أئمدنا كتبوا روحي تلمامان كوي مرحت نمدو دعي وقتي وقتياشة كمدة ميلقى لأما أي بلار نايد ee gobolo badan oo caalamkaa ka talin jiray buu ka mid ahaa isaga iyo buktunasar oo gaalad ahaa iyo nebi sulaymaan iyo dulqarnayn oo dadkii muslimiinta xaqa u hiilinaya ahaa marka ninkaa isaga ahi arrinkiisu sidan u dhacay lagu yaab geliyo miyaanaad ogeyn lagu yidhi alla waxa uu leeyahy anaa kaaga jawaabaya dhegayso astaanba dee wuxuuna utahay bahalka kibirka la yidhahda iyo dhugdhugta kufaarta inaanay meel ridan meel sii durugsan inaanay gaaraynin laakiin sidan ilaahay uu tilmaamayo natiijadeeda waa fashilaadu waa qisooyinka waxyaabaha aynu ka qaadanayno an aataahu llahu inuu ilaahay siiyo almulka madaxtinimo awgeed ayuu ilaahay ayuu rasuulkaa ula dooday madaxtinimadii ilaahay uu siiyey muu ka mahadnaqine wuu ku kibray wataa ay gaaladu ku kibrayaan maanta ee halka ay marayaan aynu arkayno id wakti xus nebi maxamedow qaala ibraahiimu nebi ibraahim baa waxa ihi maragkay doodaya ninkaa namruud la ydhaah rabbi ilaahaygu alladii ilaahay weeyaan yuxyii noolaynayay shayga noolaha ah oo dhan wa yumiitu isagaa dilaya xalaa wixii geeriyay ku timaado iskama dhinto dabeecaduna ma disho jarmis dilaa ma jira ilaahay unbaa dilaya wuxuu sabab uga dhigaba qaala markaa kani wuuba soo booday wuu soo booday isaga oo markaa waxaanu ahayn isu haysto wuxuu ihi ana uxyii wa umiit aniga ayaa wax nooleeya waxna dila habku taa ku muujiyey waxay culimmadu ku tilmaamaan inuu laba shay oo noolo ah ama laba qofa la ydha ama wax kale inuu midna daayay midna dilay tan oo kale waxaa la idhaahdaa mukhaalada waa dabarog xaajadii dadka lagu dabarogo iyo arrinkii oo loo isticmaalo dhankii u ahaa dhan aan ahayn geeridii iyo noloshii taasuu ka dhigay nabadii ilaahay uu nooleeyey inuu midna dilo midna daayo nebi ibraahim waxa uu marka u baydhay meelaanay ka suuloobaynin jahawareerka noocani qaala markaa waxa uu ihi ibraahimu baa yidhi fa ina allaha ilaahay ya'tii wuu keenayaa bishams qoraxda min almashriq dhinaca ay ka soo baxdu ka keenaa faati bihaa adu waxaad ka keentaa min almaqribi jihada ay ka dhacdo fabuhita waxaa dawakay oo wareeray alladii kafara kii gaaloobay ayaa wareeray oo waxba kala garan waaye buhita waa ficil suurat lmajhuula laakiin musame loo macneeyo wuu wareeray kii gaalka ahaa wallahu laa yahdi alqawma alaalimiin ilaahayna ma hanuuniyo kuwa daalimiin dulmifalayaasha ah kuwa xaqa ka dhaca ilaahay ma hanuuniyo oo xujada iyo daliilka kuma hanuuniyo marka hore wuxuu isku nebiga ay ka doodayeen shay macnawiya markii uu kii madmadow geliyey baa dabeetana uula baydhay mid maxfuusa oo la arkayo oo isaga aanu cidnaba ku jaha wareerin karinba halkaasaa dabeetana uu ku wareeray halkaa waxa qisadu ay bayaamisay xaqa iyo baatilka inaan ahayn laba isberber geli karaya qofka xaq ku socdaana haaneed ku hayaa oo arrinka tooskiisu ku taagan yahay kan kalena waxbuu garab bidixaynayaa oo mar walba waa kii kufayan kici karayn aw kaladikii oo kale alam tara miyaanad arkaynin ila aladii mara calaa qarya kii isaguna magaalo soo maray gaal mu ahayna nin muslima buu ahaa laakiin isagu wuxuu ka yaabay uun meeshani siday u baabaaday dabeetana wuxuu yaro baciidsaday talow tani intay sidan magaaladani u baabaaday kadib talow marun may soo noqon doontaa wuu istibcaadsaday macnaha wuxuu yar fogeystay meeshan iyada ah iyo sida ay dib ugu noqon doonto caynkii ahayd calaa qaryatin magaaluu soo maray nasku waxaad arkaysaa nimankan magacyaashooda iyo goobaha magacyaashooda midna ma sheegin waayo arrintu waa tilmaamaha iyo cibrooyinka meesha ku jira iyo waxyaabahan qisada laga faa'iidaysanayo ee markaa muuqanaya wey ee sunnada soconaya taariikhdu reebayso wahiya khaawiyatun magaaladaasi way duntay calaa curuushihaa saqafkeedii bay ku dul dhacday saqafkiibaa dumay gidaaradiina way ka dul dumeen qaala markaa kiibaa wuxuu yihi annaa sideedaa yuxyii uu usoo noolaynayaa haadihi allah tan ilaahay sidee buu usoo noolayn bacda mawtiha magaaladan intay sidan u kharaabtay talow sidee usoo noolaan fa amaatahu llahu ilaahay baa dilay mi-ata caamin boqol sano ayaa geeri uu ku jirayba halkaasuu ku tawafay uma bacatahu ilaahay baa soo nooleeyey allaa soo nooleeyey markii lasoo kiciyeyna qaala rabbi waxa uu ihi kam labis inteed halkan deganayd inteed halkan ku sugnayd qaala wuxuu ihi labistu waxaan ku sugnaay yawman maalin aw bacda yawm ama maalin barki taasina wuxuuna tilmaamaysaa garaadka iyo aqoonta insaanku inay wax aada u gaaban tahay waxay ku siman tahay isagoo yar silanaado kooma gala un dabeedna aakhiriya iftiinka meeluu maraya maa yacrif isma garanayo aqoontiisuba intaasay ayay ku siman tahay marka boqolkii sano waxay la noqdeen maalin ama maalin barki oo isagoo gelinkii hore arrinkani ku dhacunbuu gelinkii dambe soo kacay sidaasoo kale ay ka dhigantay qaala markaasaa dabeetana ilaahay waxau ihi bal intaa maad joogini labista mi-ata caam boqol sanoaad halkan jiiftay ood ku geeriyeysnayd waxbaa lagu bayaaminayaa taa daliil kugu ahe fandur eeg ilaa acaamika wa sharaarik raashinkaagii iyo cabitaankaagii baleeg wixii aada cunaysiiyo waxaad cabaysay bal hadda xaggooda jallaa lam yatasanna ay lam yatagayar isma bedelin marka ilaahay wuxuu tusayaa awoodda ilaahay wixii isaga ku xeernaa siday bal midba cayn uga dhigtay raashinkii sharaabka waxaa la yaqaanaa inuu si deg dega isu bedelo haddana waa kan waxba iskama bedelin wandur eeg ilaa ximaarik dameerkaagii walinajcalaka iyo si aanu kaaga dhigno adiga aayatan linnaas adiga laftigaaga aayad dadka u noqonaya marka waxaad la yaabsanayd ummaddaa sida loo soo noolayn doono iyo magaaladaas see u camirmi doontee dee casharkii iyo dariskii adaaba lagaa dhigayba tusaalihii meel kale lagama doonin adiga laftaada daris lagaa dhigay oo wax lagugu fahamsiiyey marka adigu aayad baad isu tahay dadkana aayad baad u tahay kolka dameerka eeg baa layihi siduu eegayaabaa loosii fasiro ilaahay waxau hi wandur ila alcidaam ballafaha eeg dameerka كيف ننشذها ننشرها أنا ويتشتا قرآن سبعلا قاركود بآخرية كيف ننشذها سلام أكي عنينه oo lafihiibaa isqotominaya oo midiba mid doonanaysaayo haykalkii ama habdhiskii lafaha ayaa kor isu taagaya hilibkiina wuu fuulaya sanlahayga uhi uma intii aanu lafaha isku hagaajinay naksuuha laxman hilib baanu huwinaynaa lafihiibaa hilibkii la huwiyey intaana wuu eegaya kolka waxaa ilaahay uu isu barbar dhigay dee dameerkii noolaha ahaa sidan uu yahay waa baabaayo dee ramaad buu noqday raashinka iyo sharaabkiina tallaajada ilaahay buu ku jiraa waxba iskama bedelin waxa markaa runtii ilaahay uu tusiye wax weyn halkaasuu ku gartay boqolkiisana halkaasuu ku rumay ilan lafa baaliyooba iyo caynkay ahaayeen way u muuqdaan ilaahay waxau ihi falamaa tabayana lahu kolkay u caddaatay xaqiiqadii dhabtahayd iyo awooddii ilaahay qaala wuxuu ihi اعلم أبوا أن الله على كل شيء قدير إلهي ذا كوري اعلم ومركين القرارة كالآخرين أقو ميو هدى الله هدى يا إنو إلهي وحو البكرة فقال هذا الله يبطني يوحى دانس كو آلية سلا سألة مركا وهدى الآخرية فعل أمر فعل مضارع هدى الآخرية سلا ينوتا الله قال مركا وحو لكلكي وحو لبو عضالين أعلم أن الله على كل شيء قدير وحقان أقهي وان ما انت إذا قصدوني inuu ilaahay wax walba karo oo aanay dhib la yeelanayn magaaladaa dhan in uu dib usoo toos waxaa kaloo haddana rabbi uu tusaya halkan arrin kale waa awliyada ilaahay mid ka mid oo nebi ibraahima iyo isagoo ilaahaysa istimtaar ayuu weydiinaya nebi ibraahim kama muransanaay inuu ilaahay soo noolayn doono khalqiga taa kama shaksana laakiin maadaam nin gaalada ka mid oo aynu soo aragnay uu kala murmay nolosha iyo arrinkeeda wuxuu doonay bal nolosha iyo waxyaabaha ku saabsan inuu cilmi dheeraada ka yeesho ayuu doonay dabeetana su-aashan habku usoo dhiguu leeya ilaahay habkaad wuxuu abuurtay ku siwaasaa si uga sii qancaa buu doonaya waid wakti xus qaala ibraahimu baa yidhi rabbi ilaahaygiyow arinii itusi kayfa tuxyi lmawta kuwa dhintay sidaad u noolaysa ilaahay ow itusi qaala ilaahay baa yidhi awalam tu'min oo miyaanad rumaynin awooddaydaa qaala wuxuu ihi balaa maya waan rumeeyey walaakin أي سألتك بيك لغا لا هيوان كويدي ليضمئن قلبي في قلبي غيب أدعو وقف وحو أركه أيا كسي حيل دين وحو مغلط مقل كي مقال إذا درسي أيا إلهي وحو قو أمانا ضدك مؤمنين تا إن أي رميستان شيء غيب كأهايا مقنا الذين يؤمنون بالغيب يقول أرك جنة إيا نار إيا قيامة إيا وحا أيا رميين يقول إشوه waay maqalkiiyo muuqaalka isku mid ba idan marka qofka muuqaalkii ilaa heerkaa ku qancay ilaa heerkii maqal muuqaalkoo kale qofka maqalkii ku qancay ammaan buu mudan yahay aladiina yuuminuuna bilgayb marka aan bal hadda muuqaalna ilaahay igu igu sii ayuu leeyahy ilaahay wuu ka aqbalay qaala markaa rabbi waxau ihi fakud waxaad qaadaa arbacata min adayri afar shimbiraha kamid ah shimbirtu noocay doonaysa ha ahaato digaagad bay ahayd hudhud bay ahayd musliintu de aqwaal badan aqwaasha qaarkeeda waxaa jiraan faa'iido badani ku sii jiri kay doontaba ha ahaato ta u yeeriyo ta u weyn mid walba aayadani way ku jirtaa mucjizada fasurhunna ilayk xaggaaga usoo dhaweyn waxay ka dhigan tahay adiga jeer markaad shayga bidhaaminayso iyo markuu ku ag yaallo dee wuu kala duwan yahay arma wax kaasi noqdeen baad leedahay markuu kaa fog yahay bal haddaba isku soo dhaweyn uma ajcal waxaad yeeshaa calaa kulli jabalin buur walba minhunna shimbiraha juz-an gobol ku tuub shimbirihii waad dilaysaa waad googoynaysaa buurahaasaad ku kala tuuray uma adcuhun u yeer ma waxaad tiraa shimbiraya haw sukaalaya sidii buu sameeyey ya'tiinaka sacya iyaga oo ordayay ku iman oo dhababacaynaya waclam waxaad ogaataa ana allaha casiizun xakiim inuu ilaahay awood badan yahay shay walbana xikmad u yeelo sidaa garo marka nabigaasi sidaasuu yeelay sidaasu dabeedna ku galowsaday oo uu ku arkay habka ilaahay wuxuu abuuray iyadoo baalashii iyo lafihii iyo dhiiggii iyo wixii isdoonanayaan oo sidaa isu dhex marayaan isu dhaa isu dhex yaacayaan ayuu sidaa indhaha ugu hayay dabeedna waa sidaas ugu qancay marka awoodda ilaahay sidaasay wax walba u hirgelinaysaa wax ku adkaanaya aanu jirin waxaa markaa halkan ilaahay uu ku xusayaa dhaqanka awliyada ilaahay allahu waliyu aladiina aamanuu namaadij baa lagaa siiyey awliyada ilaahay iyo sida ilaahooda ula xidhiidhaan iyo sida ay u doodayaan ee cadowga eh, shubuhaadkiisa u burinayaan awliyada ilaahay cilmigay deeqsi ku yihiin caqiyadana deeqsi bay ku yihiin aayaadkan soo socdaa waa aayaadka caanka ku ah aayaat linfaaq fi suurati albaqara waxbixinta iyo gacan furnaanta culimada qaarkood waxay yidhahdeen waxay kusoo degeen eh, nabiga calayhi salaatu wasalaam jihaadka ummadda ku abaabulay ile muminiinta ku dhiirigeli baa layihi jihaadka marka waxaa tartamay abubakar iyo cumar cumar baa yidhi abubakar in badan buu kaa dheereeye maanta koobka ka qaad wuxuu keenay xoolihiisa kala badh kolkii uu dhiibuu nebiga guddoonsiiyey ayaa abubakarna wuxuu keenay isaguna wuxuu hayay oo dhanba warkuba ha yaraado markii la yidhi cumar maxaad u reebtay dee caruurtii iyo reerkii wuxuu yihi kala badh abubakarna maxaad u reebtay baa la yidhi waa adigan dee wax badan keene waxaan uga imid buuri cidat allahi wa cidata rasuuli yaboohda ilaahay iyo rasuulka ilaahay iyo rasuulku yaboohdooda ayuun baaba aniga xoolayaa buuri kaashka akownka igu jiraa aan ku qanacsanahay waa yaboohdaa dabeedna markaa cumar waa ki yidhi waxaan tartankii aan kula jiray abubakar halkaasaan kaga hadhay buuri kadalika cuhmaan ibnu cafaan isaguna sidaasu ahaa laakiin dee sideed boqol kun awr baa la idhaahdaa kasooyinka qaarkood say xusayaan oo agabkoodii wata ayuu soo joojiyeyba مجاهدين تهفولا وتكنيكال فول الهاية الذين ينفقون بولاهي كوا بحنية أموالهم حولها في سبيل الله جهادك كب بحنية ثم لا يتبعون أن كذب جينين أن كذب سورين ما أنفقوا وحي أي بحيين أي قورين منن ها آيات كلا كهريس مثل الذين بولاهي كوا سفدد وحي كدقمت ينفقون أموالهم حولهذا كب حنية في سبيل الله جهاد هو حولهذا كب حنية كمثال حبط شيء اللي يسكو شبهها يا ماها قفك وحبحيي لكن واحد اللي يسكو شبهها يا وحو بحيي حبطة ساينا ذو فهمتوي إذا ملك على حرف مضاف مثل ما ينفق الذين أو مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل ما ينفقون وحي بحنيا كمثال حبة وجهادك وحكو بحنيا ودينك خيرك waxay bixiyeen waa xabad firih oo kale anbatad soo saartay sabca sanaabila toddoba naas waa xabad dhulka lagu riday aalaheedii baxay toddoba naas buu soo daayay fii kulli sumbulatin miatu xaba naas walba boqol xabaa ku yaala waa imise markaa boqol lagu dhuftay toddoba qofkii darabka garanaya waa toddoba boqoloo xabo wallaahu yudaacifu liman yashaa cidda uu doonayo ilaahay intaasaa buu uga sii kordhiyaa wuu usii laablaabaa wallahu waasicun calayh ilaahay baa arsaaqadiisu ballaadhantay oo aan waxba kusoo koobmayn cidda wehelkaana ogsoon idan markaa halkaa waxaa kaaga muuqday dareenka qofka muuminka ahi waxbixinta uu ka qabo waa taas oo kale matalan marka waxaad qiyaasta adigoo sida xabad firiya la raadsanaya dhul xabadba ha odhanine shinidii baad siyataa waxaad doonaysaa xagaaga iyo jiilaalka raashinkaad cuni lahay waxaana si haysanin dhul bal ka waran qofka kugu yaboohe ku idhaahdo aniguna waxaan hayaa dhulkii haddaad irsidato shinidii anigu waxaan hayaa dhulkii aad ku beeri lahayd in badan baad u ducaynaysa waa inaad dhulkii ku beerto dabeetana goosato isagoo sidan u fara badan marka gacanta miskiinka iyo gacanta dadka baahan iyo wadada khayrka leh lagu bixinaya waa ardiya saalixa lilimbaat waa goobtii ku habboonayd bixitaanka saasuu dareemaya qofka muuminka waxbixidii intuu miskiinku u baahan yahay in ka badan إنه سجوا في بهاي هيبو دراني الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم ثم لا يتبعون ما أنفقوا هذه إنفاق إلى هاي فضل جيسك ورمي وحلقوا شيء أدب الإنفاق وحبحنت أدب تيدا ثم لا يتبعون أن راعين إن ما أنفقوا وحي أي بحيين منا ولا أدم قلت شيء شيء وحي الله لهم كو أمدنا كدبجينين لهم كوا سوحي لين أجرهم أبال كودي عند ربهم إله ولا أكتيس كلين ولا خوف عليهم عبسينا دشودا ما يهاني ولا هم يحزنون من مرغونيا ساسا إلهي ولواء أولي إلهي marka de manigu waa adigoo sheeg sheega wixii in badan baanu ku siinay waadna daba taagantay weliga ayaanu ku siin jirnay adigoo taayida alada waa caam ka hore khaas buu ahaa waa dhibaato un noocay doonaysa ha ahaato in lagu hiifo qofka idan marka halkaa waxaa ka muuqanaya dareenka qofka mu'minka ah uu ka leeyahay sadaqada iyo kagaalka ayaa kala duwan kagaalku marka wax bixinayo waxa uu u arkaya inuu qofkan ka sareeyo kana xirfad badan yahay uu ka xariisan yahay idan markuu wax siinayo wuu ku yar harowsanaya hoos buu ugu joogsanaya taana waxaa la dareenaya ka kale isagana dareenkiisu aanu wanaagsanayno halkaa waxaa ka muuqanaya dabeedna inuu cadaawad bilaabo qofkii wax la siinayay inuu cadaawad bilaabo laydhaa rag wixii uu kugu bartunba kugu dila ama waayeelba qof wax barunbaa wadkii noqda cadhadaasi markaa ay timaado laakiin marka dareenkii hore aynu soo sheegnay uu jiro ka wax la siinayaana wuxuu dareemayaa walaalkiioo wax taraya inuu yahay isagiio xoolihiisaba uu ducaynaya la barakaynayo idan markaa waxyeelada waxyaabaha waxyaabaha buriye weeye galad sheegashadu sadaqada waa in laga ilaaliyo ilaahay waxa uhi qawlun macruufun hadal wanaagsan wa makfiratun dembi dhaaf ayaa khayrun ka wanaag badan min sadaqatin wax bixin ama wax la bixiyey oo yatbacuhaa adan dhibaata ay raacayso galad sheegashada iyo waxaas ay raacayaan wallahu haniyun xaliim ilaahay baa kaaftoon dulqaad badan waxba idinkama baahnaa ciddii xumaan samaysayna ku degdegi maayo waqti bay leedahay hadal wanaagsan oo tidha oo si fiican maaragtay aada qofkii u qanciso ood ugu bushaarayso ayaa ka wanaagsan inaad ka daba tuurto wax badan ood siisay almana walada marka runtii adaabta sadaqada waa taa maskuu inooga waramayo noocay doonaysaba ha ahaata waajib iyo sunne mid kastaba waa inaan qofkii dareenkiisi iyo moralkiisi aan lagu dhaawicin يا أيها الذين آمنوا تذكي لهم ولا تبدلوا صدقاتكم صدقوين كينها كبرنين بالمن والأذى المن وقلت سيغشو الأذى يدد قفكي مورا الكيس لغتمته كالذي كيوكلا كي سدأوا أبريي حوله يمسق ماله حوله سبحنا يرئاء الناس تدك إساقو استصيا إساقو تدك استصيا وحبحنا كاسو بريي إذا كنا ساسوك له برنين walaa yuuminu billaahi walyawmi alaakhir ilaahay yaa aakhiro toona ma rumaynayo kaa wixiisi way bureen oo qofkii gaalkaa wuxuu bixiyey waxba ugama sugna idinkana saasoo kale ha yeelina fa mathaluu kaa tilmaantiisu ka mathali safwaanin waa sallax oo kale calayhi turaabun ciid baa saaran fa asaabahu waxaa ku habsaday waabilun mahigaan ama roob weyn oo jirdo gooyo abaa xaadhay fa tarakahu shaldan markaasuu ka dhigay diri iyo isagoo isku siman oo ciiddii yaraydna meeshay ka tagtay laa yaqdiruuna heli maayaan kuwa istusaya istusayaasha ah ama ismaqashiinaya dadka ama u gallad sheeganaya heli maayaan calaa shayin shayna heli maayaan mimaa kasaba wixii ay shaqeeyeen waxba ka heli maayaan wallahu yahdi lqawma alkaafiriin kuwa gaaladaa ilaahay ma hanuuniyo ee ka gaaloobay ilaahay nicmadiisa ee ku mahadnaqi waayo marka da waxaad aragtayba laa tubdilu baaba la yidhi ha burinina nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu xusayay dhowr qof inaanay jannada gelaynin waxaa ka mid ahaa ka labadiisa waalid caaqa ku ah waxaa ka mid ahaa ka isaguna almanaan wixii uu bixiyey uun ka daba tegaya waxaa ka mid ahaa isaguna kan istuska almurai aad bay runtii udhib leedahay qofka muminka ahi dee abaalkii wuxuu ka doonaya ilaahay qofka aan iimaan lahayna abaalkii ummaddu ka doonaya abaalkaasoo ay ka mid tahay deeqdii bixiye waxa ay uga soo celiyaan iyo ammaan ay ammaanaan iyo iyaga oo ilgaara ku eeg waxaas uga jeeda marka labadii arrimooda laga lahaa ama ujeedadii baaba kala duwanba ilaahay waxau yihi wamahalu ladiina kuwii sifadoodu waxa ay ka dhigan tahay yunfiquuna amwaalahum xoolahooda bixinaya ibtiqaa'a mardaati illaah raalli noqoshaha ilaahay iyagoo doonaya dadka xoolahooda bixinaya iyo wa tatbiitan deganaansho oo min anfusihim nafahooda ka yimid oo naftooda waxay ku qanacsan tahay yaboohda ilaahay waxay ku qanacsan tahay wuxuu ilaahay kaga abaalmarin doono iyo sadaqadan inuu u kordhin doono deganaanshahaasay naftoodu qabtaa ilaahay unbaanu wax kaga doonaya ee ummada wax kagama doonayo ka mathali jannatin beer oo kale beer oo kale ayay sadaqadooda iyo waxa ay bixiyeen la mid tahay macnaha sida ay waxa ay bixiyeen koritaan uu galayo ama uu laablaabmayo u hagaagayo beertaasoo birabwatin meel taaga ku sugan wa aawaynaahuma ilaa rabwatin daati qaraarin wa maciin ciise iyo hooyadii markuu ilaahay ka waramayay meel taagaanu geynay baa ilahay marka beertuna had iyo jeer marka ay meel laydha iyo qoraxduba ay ku dhacayso oo aan huur ahayn kolkay ku sugantay si fiican bay u baxdaa asaabahaa waxa helay waabilun roob weyn baa helay oo mahigaana fa aatat markaasay soo bixisay ukulahaa wixii laga cunayay ee midho ahaa dicfayni isagoo laban laaban beeraha kale inta ay bixiyeen labadeed bay bixisa fain lam yusibhaa haddii aanu helin waabilun roob weyn oo markaa mahigaani haddii aanu helin fadalun fa asaabahaa dalun tiix baaba helay oo ku fil aw fa yakfiihaa dalun tiix baaba ku filanba biyo dhig ah ama cadcadays wallahu bimaa tacmaluuna basiir waxaa camal samaynaysaan ilaahay u arkaya waxba kama qarsoona ilaahay tabaaraka wa tacaala muuqaalkaasaa markaa marnaba ma ba-ayso oo waxa weeye beertu markay halkaa munaasibka ah ku taalo kole ciddii beeraley aada u garanayse haddii roob weyne helo biyaha intii ay u baahnaydna takaariyada iyo jeexjeex ay ugu soo hadhayeen intii kalena way dhaafay haddii roob yaroo koobani uu helana dee godadkii iyo takaariyadii unbaabay isugu taagaysaaba oo markaana wax ka daad weyn oo dhaafayaaba ma jiro laakiin beertu marka ay meel godan ku taalo dee roobkii dhibic ee yarina ma qoynayo kii weyna biyibaa ku fadhiisanayao dhuftiibaa xumaanaysa marka marnaba sadaqadoodu ma ba-ayso dadka ilaahay dartii ula jeeda waa arrin weyn runtii maantana waxaad odhan kartaa malaha dareenka noocani dadkii kuma badno oo aragtidii iyo afkaartii gaalada iska batay oo wixii la bixinayada ama hay-ade ha bixiso ama shaksi ha bixiye dee boodhka aad garanaysaa daba taagan oo boodh waa in lagu dhajiyo qofka sawirkiisii waa in lagu dhajiyo waa in idaacada laga sheego joornaalka hebel waxaasuu bixiyey hebel waxaas maxaa soo hadhay dee dhammaatay qofkani wixii uu bixiyey markuu qiyaamaha idhaa ilaahay waxaasowtan bixiyey dee waxaad u bixisay hebel waa deeqsi si loo idhaahdo waqad qiila laka dee tiina waa lagu yidhi intii aad doonaysay lagu yidhi marka ibtigaaa mardaati illaahi wa tathbiitan min anfusihim ujeedadu taa wey idan markaa waa in la qariyaa wixii la bixinaya ila adigiyo ilahay unbay idinka dhexaysaay halkan haddaba ilaahay waxa uu ku xusayaa tusaale aada u cajiiba tusaalahaasoo sheegaya qofku haddii uu wax bixiyo oo uu ka baaba'o inuu waayayo wakti uu aada ugu baahnaa shayga masel aada dhiganaysa ama aada kaydsanaysa waxaad u kaydinaysaa wakti aada u baahantay aada isticmaashi sadaqadana saas oo kale wey waynu bixinaynaa laakin waxbaynu ku doonaynaa ilaahay baanaynu wax kaga doonaynaa sidaa ilaahayba uu tilmaamay maalin aynu u baahannahay oo dee sida aayaduba ay soo tilmaantay iibiye waxba aanay jirin ama hatoona aanu jirin in akoonkiioo buuxa uu qofkii helo oo dabeedna uu intifaacsado ayawadu buu ilahay yihi miyuu jecel yahay axadukum midkiin an takuuna lahu inay u ahaato jannatun beer min nakiilin wa acnaab geetimireed iyo cinabadani uu ku yaalo tajri min taxtiha alanhaar hoosteedana webiyaal sidaa ha u qulqulayaan lahu waxa ugu sugnaaday fiiha beertaa dhexdeeda min kulli amaraat midho oo dhan midho oo dhan buu ku leeyahy waa beertaa biyaha le ee hawrtay ee isku hagaagsan wa asaabahu qofka noocaasa waxaa helay waxa soo gaadhay oo ku habsaday alkibar da-daa ku habsato waa odayba waa yeel weeye qofki beertan leh walahu duriyatun ubad yaryarna wuu leeyay waa oday miyaraystaoo ciyaal yaryaroo kuwii lagu sheegi jiray wadkii dhalaha hebel caruur yaryar buu dhaloo dee wiilkii dhala iyo walaalkii dhala iyo wadkii dhala ay soomaalidu yidhahdeen marka caruur yaryaroo waktigu intifaacsanaya aanu sooba gaadhayn oo yaciif oo iyagana u calaamcalaya ag toban oo islaantii dambe u dhashay ducafaaw iska yaryar tamar daran oo aan weli waxba qabsan karin beertaasuu leeya wanaagsan isagiina da-daasuu taagan yahay dadku wuu ka mas-uulka yahayna kuwo wax u taraya maaha waa kuwo isaga wax ka sugaya isagoo xaaladaa ku sugan qofkii fa asaabahaa waxaa ku habsaday icsaarun haamaday fiihi fiihi naaru fiihi naarun dab baa ku sugan waa kan beeraha sidaasunu maree jiridda u jara duufaano faxtaraqat markaasay gubatayba way gubato way isu baxday taasoo kale miyaa jeceshiin baa ilahay ui maxaad kaga jawaabi lahayd maya m ilaahay uma jeclin arrinta beerta iyadu inay noocaa noqoto annagoo xaaladaa ku jirna ilaahay uma jeclin nagu dee kolley qofka oday aada buu sii dareemaya qofku markuu oday yahay ee tamartiisu iska soo ururto intii uu soo shaqaystay buu jecelyahay inuu beeshan ka dhigto iska isticmaalo dee aan in ciroobay cuudku hayaa waa cir dabadibayna soomaalidu macnaha dee inta wuu ku mitidaya intaa waa ku mitidaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuu ka waramay wuxu uhi yashiibu bnu aadam wayashibu macahu khaslataani alxirsu wa tuulu lamal qofka bani aadamkahi wuu gaboobaa labun baa laakin wuu ciroobaa labun baa laakiin timahoodu madoobaadaanoo da yaraada laba arrimood wuxuu jecel yahay alxirs cala almaal macnaha xoolaha wuu ku dadaalaya ilaaha cumriga yaa ku dheereeyana wuu leeyahay cimrigii jirowgu markaa ku farxaya labadaa dhinac uu ka da'yaraanaya sidiisa kalena wuu u gaboobay kadalika sidaasaa yubayin allahu ilaahay uu idinku cadaynayaa lakum idinku idinka alaayaati aayaadkiisa qur'aankaa lacalakum tatafakaruun bal in aa wax dhugataan oo wax miisaantaan oo ilaahay si wanaagsan waxigiisa u qaabataan macnaheedu waxa weeye qofkiibaa yimi ilaahay buu qiyaamaha hor yimi kafadiiyo miisaankiibaa taagan jannadii iyo naartiibaa muuqanaya addoomihiibaa la xisaabinaya dadku wuu kala baxayaa qofkayd weyn le qofkayd yar le mid faramaranba dabeedna wixii oo dhan liiskii waa wada cas yahay akownkiisii uu caseeyo si kale dhinac kale u xaday meel kale ayuu u saaray oo uu ku bixiyey oo waxa buriyey almano waladaa tusaalaha yaabka badan ayaa qur-aanku uu ka bixiyey maalintaad u baahantahay yaad waayin wixii sida odaygaasi wixiisii u waaye waxaaga hagaasi idan laabudda min infaaq wa laabudda min adabi linfaaq waxbixin waa lagama maarmaan inay wanaagsanaatana waa lagama maarmaan يا أيها الذين آمنوا دك إلهي رميوا أنفقوا وحكبحية من طيبات ما كسبتم وحي أشقيتين وحكبحية ومما أخرجنا لكم من الأرض دولك النعمدان وإذن كسوا صارنينا هكو أبينا وحكبحية بولهي ولا تيمموا هؤتهي سنين الخبيث منه كحن وحهي ستان كيس الليته الضعف أه كابي ضدك سنين تنفقون بولهي رواب بحنيسان هتواب بحنيسان ولستم آخذيه ولستم biaakhidiihi manaydaan qaadateen haddii idinka laydin siiyo wixii xumaa waad bixinaysaa laakiin ma jeclid in lagu quudo adiga lagu siiyo ilaa an tuqmiduu fiihi idinkoo isku indha qabto un mooyaane adigoo indha indha isku qabasho un ku qaata mooye ma jeclid kaa in lagu siiyo buu lahay dee ka noocaasa adiguna dadku iyo indhaha isku qabanna ha siini waclamuu waxaa ogaataan ana allaha haniyun xamiid ilaahay inuu kaaftoon yahay mahadiisuna ay badanto mar walba xamiid maxmuud waxaa mahadinaya in badan oo addoomaha ka mid a idan halkaa waxaa ka muuqday waxaynu bixinaynaa inuu yahay waxaynu jecelnay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun saasaa islaamku uu leeyahy deeqdii saasuu islaamku u arkaya wax bixi adab u bixi shaygaad bixinaysaana ha yeesho wax tayo ah oo wanaagsan ha yeesho ilaa waxaad ku talagelaysaa maalkaagii unaad qaybiso kana uu kaasii horeeyo kana uu halkan kuu yaallo ilaahayna dareenka addoomaha iyagaa yaqaan bal labadan aayadood ee isku xigaa dareenka addoonka see u cabirayaane odaybaa laga sheekeeyey dareenkiisa imikana qof wax bixinaya iyo qof wax qaadanaya iyo muuqaalka iyo maskaxdooda waxay ku sheekaynayso ayaa ilaahay uu sawiraya tilmaamaya adigii oo wax qaadanaya muuqaalkaad leedahay baa lagu soo dhigay muuqaalkaad yeelan lahayd dee yuu saaxiibkaa yeelanayna ka dah saa darteed buu nebigu laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibuhu linafsi waa midh aad iyo aada u yaab badan haddaba intan oo arrimoodba ee qur-aanku uu dardaarmayma mid duulimaadku abaa ilahay uu ka waramo daalinkii shaydaanka ahaaya ashaydaanu buu ilahay yidhi kaa aafaysan ee magacaa la yidhaahdaa yaamurukum wuxuu idin farayaa alfaqra yacidukum lfaqra cafwan yacidukum lfaqra faqri buu idin yaboohaya oo wuxuu leeyahy intan haddii aada bixiso waxba dee soo hari maayaan jilaal baa jira busaarad baa jirta faramadhnaan baa jirta waxoo dhanba asa ay gaalada u yidhahdaan marka ka warramayaan taqaariirta qorayaan boqol sano kadib wadan hebel dadkiisaa badanaya wuxuu cunaba heli maayo iyadoo la ogsoon yahay dadkiiyo dhaqaaluhu inay wada socdaan oo dee ilaahay uu sabab uga dhigay inay wax soo saaraan faqrigaasuu idin yaboohaya wayaamurukum wuxuu idin farayaa bilfaxshaa'i foolxumo bakhaylnimadu waa foolxumo ogow bulshadoo dhabarka loo jeediyaana waa foolxumo wallaahu ilaahayna yacidukum wuxuu idin yaboohayaa makfiratan minhu dembi dhaaf xaggiisa ka ahaato waxbixinta uu idinku dembi dhaafo wa fadlan dheeraadna wuu idin yaboohayaa inuu idin siiyo dheeraad badanoo waxaydaan filayninba oo aydaan shaqaysanba inuu idinku idiin badiyo wallaahu ilaahay waasicun caliim kii ballaadhan weeye ee waxba aanay ku cidhiiri noqonaynin cidda wehelkaana waa ogsoon yahay waxaa la bixinayaa ma aha oo keliya cuudka laakiin cilmigiina waa in wax laga bixiyo yu'ti ilaahay waxa uu siinayaa alxikmata xikmadda iyo cilmiga man yashaau cidduu doono waman yu'ta qofka la siiya alxikmata xikmadda fahamka iyo macrifadu qofku xaqa u leeya diinta ilaahay u fahmo faqad uutiya waxaa la siiyey khayran kaiira khayr badan baa la siiyey qofka ilahay uu xikmadda diinta siiyo wamaa yadakaru ma waantoobayo ilaa ulul albaab dadka caqliga u saaxiibka unbaa waantoobayo waxyigu siduu wax ugu sheegayo garanaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofka haddii la majeeranayo la odhanayo ilaahw yaa sidiisoo kale kaa dhiga waa qof laba arrimood la siiyey maal buu ilaahay siiyo meelaha khayr kale aayaadku amaaneen buu wax ku bixinaya ilaahu yaa ku siiyey xoolaha hebelo xalaasha ah oo kale siduu bixinayaad u bixin lahaydoo baankaad wax u dhigan lahaydoo ilaahay baad markaa kaga helaya raalli noqosho iyo qof ilaahay u cilmi siiyey oo camalkiisii iyo faafintiisii iyo baridiisii intaba deeqsi kua isagana labadaa waa la tamaniyi karaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam wamaa yadakaru ilaa ulul albaab tadakur aayaadka ilaahay wuxuu inoogu sheegaya hab qiso iyo sheeko ma ah laakiin waa waxa waxa ilaahay ugu sheegaya addoomaha inay quluubtooda galaan dabeetana midha ay bixiyaan oo camal uu isu rogo sheegan ilaahay uu ka warramaya wamaa anfaqtum buu ilahay uhi wixii aad bixisaana min nafaqatin wax bixinuuna wixii aa quudhaana sadaqa ah aw nadartum min nadrin ama aa isku waajibisaana nadara fa ina allaha yaclamu ilaahay wuu idiin ogsoon yahay oo waa ka warhaya wamaa lilaalimiina dulmi falayaasha uma sugnaanin min ansaar cid u hiilinaysa ama wax ku taraysa ma jirta baa ilahay uhi tabaaraka watacaala hadduu nafaqo qofku bixiyo waa caam iyo sadaqo ilaahay wuxuu ku bushaaray addoonkii inuu ogsoon yahay ilaahay baa ku ogsoon alla bushaaradaas intay la eg tahay shayga ilaahay uu ku ogsoon yahay maxaad cid kale isu tusaysa nadarka halkan aayaddu ay ku ammaantay addoonka fulintiisa waa nadarka daacada nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu xadiidka saxiixa ku leeyay man nadara an yutiica allaha falyutichu qofka isku waajibiyo inuu ilaahay adeeco ha adeeco nadarkiisa ha fuliyo intaasoo salaadood inaan tukdo intaa inaan ictikaafo intaasoo qur-aan inaan akriyo intaasoo maalmood inaan soomo ha fuliyo nadarkiisa laakiin nadarku hadduu macsiyo yahay oo wax macsiyo ah oo xaraama aad ku nadarto isaga kafaaro unbaad bixinaysaa macsiyadana samayn maysa ilaahay baa waxa uu ka hadlay sadaqada iyo hababkeeda wuxuu ihi in tubduu haddii aad bixiso haddii aad muujisaan assadaqaat waxyaabaha aad bixinaysaan haddaad muujisaan fa nicim maa hiya aw fa nacim maa hiya waa iyada ayaa u barwaaqo leh way wanaagsan tahay wain tukfuuhaa haddii aad qarisaan wa tu'tuuha alfuqaraa bulshada baahanna u quudhaan oo siisaan fa huwa khayrun lakum kaasaa idin wanaagsan oo muujintii kasii wanaagsan labada siyoodba in lagu bixin karo sadaqadii ayaa aayaddu tilmaantay ase ay kala wanaagsan yihiin ay kala wanaagsan yihiin marka culimada qaarkood waxay leeyihiin labada qayboode aayadda laba xaalo oo qofku uu yeelan karaa lagu fasiraya mar waxa wanaagsanba in la muujiyo xaaladaha qaarkood xaaladaha qaarkoodna in la qariyaa fiican oo masalan marka lagaaga dayanayo khayrka ama aada hormuud tahay ama aada tijaar xaggiisa la eegayo eeto tijaar hebel muxuu bixiyey ama cidi kugu sargoosanaysa dee inaad horseed ka noqotaa fiican sida aynu tusaalaha namaadij min asaxaaba tusaalaha asxaabta aynu kasoo qaadanayna wuxuu aha nabigoo yabohinaya calayhi salaatu wasalaam uu leeyahy jihaadkii baa loo baxaya mujaahidiinta intooda badani ma hayaan gaadiiday fulaan iyo hubtoona yaa wax bixinaya abubakar cumar cusmaan dee mid waliba cadiyadu bixiyey waa taa aynu kasoo waramayna uu nabiguna farxaya calayhi salaatu wasalaam oo uu leeyahay ilaahay ow cusmaan raalli baan ka ahaye ilaahay ow adigu raalli ka noqo iyadoo dadku uu maqlaya cala almala waxa uu mar kale leeyahay cusmaan maanta kadib wixii dembiyuhu sameeyaa waxba ka qaadi maayo kol hadduu goobtan weyn ee cadow la isku hayo dhaqaalihii iyo cuudkaa faraha badan nagaga furtay taasoo kale dee muujintaa fiicanoo dadkii waddo khayr lahoo loo furay wey man sana sunnatan xasana laakiin markaan wax sababihi jirin meelaha muujintu ay wanaagsantaha waxaa kamid a qofkii marka waajib wuxuu bixinaya uu yahay sida sekadii iyo waxyaabihii faradka ahaa oo kale ee ay suuragaltay in la tuhmo la idhaahdo waa bakhayl inuu muujiyo dadkuna waajibka fulintiisa kaga daydaan isaguna sharaftiisa iyo cirdigiisa uu ku beriyeelo laakiin wax sababii kolkaanay jirin in hoos loo dhiga ayaa fiican oo sidaa ilaahay buu ui wain tukfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa waa laba arrimood baa wada socda waad bixisay dadkii u baahnaana waad gaasiisay dadkii u baahnaa fa huwa khayrun lakum kaasaa idin wanaagsan nebiguna toddobadii ilahay u hadhaynaya waxa uu ku daray warajulun tasadaqa bisadaqatin faakfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinu toddobadu ilahay u hadhaynaya qiyaamaha waxaa ka mid a qof wax bixiyey midigtuu ka bixiyey aadna wuu u qariyay ilaa aanay bidixdiisugu ogaanin hadday qof ahaan lahayd oo kale alla wuxuu ihi wayukafiru cankum min sayi-aatikum dembiyaashiinana ilahay waa idinka salabaynaya oo wuu idinka tirtirayaa oo waa faa'iidooyinka sadaqada wallahu bima tacmaluuna khabiir ilaahay baana xogogaal u ah oo aanay waxba ka qarsoomayn wax alla waxaad samaynaysaan oo dhan allahu aclam